nasiye iyo ma huraan weeye mareerkee masaar yaan lagu taa
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee raadiyo beerloa qodobada aad ku maqli doontaan warkeenna subaxnimo waxaa ka mid ah tartanka kubad cagta oo ka socday degmada maxaas ee gobolka hiiraan oo lasoo gunaanaday mid ka mida dhallinyarada beledweyne oo shaqo abuur u sameeyey dhallinyaro kale ceelbiyood laga hirgeliyey deegaanka kuyaale ee duleedka baydhabo oo xarigga laga jaray maamulka degmada boosaaso oo bilaabay ololo lagu furayo jidadka xidhan dibadda waxaa ku maqli doontaan gawaaridii ugu horreysa oo gargaar sito oo galay dalalka qansa qodobadii warkeena oo kooban ayaa maqasheen dhegaystayaal haatana kusoo dhowaada qodobada warkaasi oo faah-faahsan taariikhda waxay ku aasteysan tahay labaatanka bisha koowaad labada kun iyo labaatan iyo shanta ku bilaabee tartanka kubadda cagta ah ee ka socday degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa lasoo gunaanaday maxamed cabdisane ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinayo
wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa gelinka dambe ee maanta degmada maxaas ee gobolka hiiraan kusoo gabagabaynaysa tartanna kubadda cagta oo loo qabtay siddeed kooxooda kooxahan ayaa laga soo kala xulay degmada maxaas iyo deegaanada hoostaga ee gobolka hiiraan waxaana fiinalka tartanka iskugu soo haray kooxda laanta hawada oo ka dhisan degmada maxaas iyo kooxda deegaanka waaweyn keenadiid xuseen sandhuulaha garsooraha dhexdhexaadinaya tartankan ayaa redio beello u sheegay in tartankan uu yahay mid xiiso badan islamarkaana si weyn ay u soo dhoweeyeen dhallinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada maxaas ee gobolka hiiraan niyahow sboortiskan waxaan ka bilownay degmada maxaas wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka hirshabelle taabanaysay marka sboortiskan waxaa loo qabtay afarta xaafad ee degmada maxaas iyo tuulooyinka hoos tago runtii maalinba meelay soo joogtay anigana waxaan kamid ahaa garsoorayaashii loo xushay laga qaaday degmada beledweyne loona qaaday degmada maxaas in muddaana meeshaas ku sugan ciyaartaasi anaa daahfuray sidaa ka warqabtaba waxaa lagu daahfuray laba xaafad oo kamid a xaafadda degmada maxaas waxaa fiinaalka isugu yimaada laba gari laba nin kama wada qoslisa waxaa fiinaalka isugu yimid degmada maxaaseed koox ka dhisan oo la yidhaahdo gaar ahaan xaafadda laanta hawada iyo tuulada waabweyn oo hoos tagta degmada maxaas ciyaartaasoo maanta loo madlan yahay fiinaalkeeda inay ka daafuranto garoonka kubadda cagta degmada maxaas runtii aniga balcad waa tegay jowhar waa tegay burburta waa tegay beledweynena waaba xaruntayda ma aan arag sportis intaas la-eg ay usoo baxayaan ama xamaasad intaas la-eg ay hayso degmada maxaaseed ka hor ma arag xaqiiqatan degmada maxaas waxaa umalaysaa inay bulshadooda ciroole iyo caamada ay u oomanaayeen sportiska maxaa yeelay markii tarbuunka la dhaho dadka imaaday waxaa u badan waayeelka iyo waxaa u badan dumarka ragga xaqiiqatan waaba ku yaryahay sida loo xiiseynaya malakartid sida noola soo dhaweeya annaga laftigeena ma olay kartid marka hadday ahaa lahayd maamulka degmada maxaas iyo hadday ahaa lahayd ururkooda dhalinyarada iyo kan sportiskaba xaqiiqatan si miisa mugley noo soo dhaweeyeen mana ma mana aniga laftigeyga maan ku fikirin markaan soo aadayo degmada maxaas inuu sport ilaa xadkaas la jecel yahay bulshadana ay sidaas ugu diyaar garoobay inay martigeliyaan degmada maxaas iyo tuulooyinka hoos tago inay martigelintan samay karaan marnababa maan malaynin aniga laftigiiga laakiin xaqiiqatan waxaan la kulmay isbedel weyn waxaan la kulmay dad sportis jecel waxaan la kulmay dad isdhexgal rabo waxaan la kulmay dad sakiir iyo kabiir xilliga ciyaarta la daafuraayo ka hor buuxinaayo garoonka buuxdhaafinaayo ee u diyaarsan markasta inay meeshaas ciyaar wanaag ka daawadaan gudoomiyaha ururka kubadda cagta degmada maxaas ee gobolka hiiraan maxamed axmed xuseen ayaa redio beer loogu warramay ahmiyadda tartankan iyo kaalinta uu ka qaatay isdhexgalka bulshada idaacadda beerlurna waa salaamaya dhammaan shaqaalaheeda niyo haddaan ka waramo degmada degmada maxaas waxa waaye sportiska oo dahafurka ayaa noo socday intaan isbedel oo aad heerkiis u sareeyana wuu noo bilowday wuuna noo socdaa heer gabagaban waa marhayna haduu layiraa finaalka waxaa isugu soo haray xaafadda laanta hawada iyo deegaanka waabuweyna tartankan waxaan isleeyahay tartamadii hore wuu noogu wax badan oo noogu duwan yahay saameyn badan oo nagu yeeshay heer maanta waxaan maraynaa in yacni ay hooyooyinka ka soo baxaan xaafadaha iyo aabooyinka ka soo baxaan ay garoonkii stadiumka maxaas hadda la daafuray ay imaadaan ay ka qayb qaataan daawashada waxa waa mid lasoo koobi kara maan beledkan wuxuu noqday beled aan inaba caadi aan aanba ahaynba wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa wado dadaalo lagu horumarinayo xirfadaha ciyaartooyda iyo isdhexgalka bulshada iyadoo degmooyinka beledweyne buulo burde iyo maxaasa ku qabatay tartamo kubadda cagta
aada ayuu u mahadsanyahay maxamed cabdisane oo warbixinta warkaasi nala socodsiinay mid ka mid a dhallinyarada beledweyne ayaa shaqo abuur u sameeyey dhalinyaro kale
sakariye xuseen cismaan oo kamida dhalinyaradu wax ku baratay magaalada beledweyne ayaa abuurtay fursad shaqo isagoo magaalada ka hirgeliyay farmashi si uu u adeego bulshada islamarkaana uu ka helo nololmaalmeed ku filan sakariye ayaa afar kale oo dhalinyaro ah shaqo abuur uga sameeyay xaruntan caafimaad iyagoo lacagaha ay ka helaan wax ku barta kuna caawiyo qoyskooda raadiyo beerlo ayuu ugu waramay shaqo abuurka uu sameystay iyo dhalinyarada uu shaqada siiyey kolley hadda inta oo shaqayso oo wax taqaano waa afar tobabar dad la siiyana waa jiraan ilaa afar qofood qof waliba xilli uu lee xilligiisuu soo galaa shaqadana dhinac uu ka leey uu ka qabtaa saasaan u kala leenaha shaqada waa subaxii hal saac ee shaqada ugu badan bilaabataa ilaa shan saac ay baray socotaa dowradii inta badan dadku way socdaan laakiin dad daawo raba inta badan waa yaryihiin casirkiina waa bilaabataa shaqada ugu adag ilaa iyo habeenkii saddex saac waa shaqaynaa bulshada u adeegnaa bulshada adeegyada u bixina waxaa ka mid ah inaan daaweyno dadka horoon iyo caruurta intay u badan tahay caruurta ilmaha burkiitada ku dhacdo ilmaha fuuqbaxo ilmaha qandhada iyo malaariyada iyo wixii lamid ahaayo dadka waaweyn oo xanuunsan bulshadana waxaan u adeegnaa ku dhowaad lix iyo toban saacadood maalintii iyo habeenkii markii laisku daro waa muhiim bulshada dad u adeeg in la helo waxaan dhihi lahaay dadku dad u adeegay rabaan oo u naxariisto xaaladooda la socdo in layska fiiriyo dadka muxuu ahaay u shaqaynaa dadkaa u shaqaynaysa waa inaad muxuu ahaay tixgelin siisaa waa inaad xaaladooda ka warantaa waa inaad dhaqaalibis aadan fiirinaya bulshada kula nool baahiyadeeda aad qabtiri kartaa cabdirasaaq maxamed cali oo ka mid a dhallinyarada loo abuuray fursadaha shaqo ayaa ka mahadceliyey
farmashigaana ka shaqeeya duceysana farmashi subaxii shaqada waxaa soo galaa waqti hore adi labiyo tobankii meelahaas camal subaxyada hore waa waqtiyada shaqada ma aragtay oo ugu habboon oo dadka loo shaqayn karo ama dhiigi laga qaadi karo ama qofkii waraysa laga qaada ama qofkii cusub loo shaqayn karo wallaahi waa wax aada u wanaagsan oo maaragtay bracticali ah aqoontayda dambe oo caafimaadkan wax badan iga saacidayso bulshada waxaa fariin u soo jeedi lahaa in la garab istaago dadka danyarta ah oo caafimaadka iyo garab istaagga caafimaadka u baahan sababtoo bulshadeenna maanta wax walba way u baahan tahay hadday caafimaad noqoto hadday waxbarasho noqoto hadday garab istaag kala noqoto dadka waxaa ku boori lahaa inay garab istaag isku muujiyaan dadka danyarta ah ay ilgaar u yeeshtaan dhalinyarada magaalada beledweyne ee barta caafimaadka ayaa intooda badan ku dhiiraday inay shaqo abuur samaystaan si ay uga maarmaan tahriibka inkastoo ay jiraan kuwo kale oo aanan aaminsanayn dalkooda
ceelbiyood laga hirgeliyay deegaanka ku yaala ee duleedka baydhabo ayaa xarigga laga jaray cumar yuusuf aadan ayaa warbixinta warkaan inoo faahfaahinayo
mas-uuliyiin ka tirsan koonfur galbeed iyo madax ka socotay hay-adda daaragti aid ayaa si wadajira xarigga uga jaray ceelbiyood cusub oo laga qoday deegaanka gooyaale ee magaalada baydhabo ceelkan ayaa dhismihiisa waxa uu socday muddo waxaana iska kaashaday dhismihiisa maamulka koonfur galbeed iyo hay-adda daaragti aid maxamed sheekh bashiir oo ka socday hay-adda daaragti aid ayaa ka warramaya marxaladaha uu soo maray dhismaha ceelkan
hay-adda daaragti aid iyo macnaha ceelkan qodi iyo inka talagalay in dadkan soomaaliyeed oo deegaankan degan oo runtii biyo dhibaato inqobi ini macnaha geedka farxaddan hadduuna argahayna niil qaybsadan iyadaa runtii maarata inka faraxsanna dadaalkii un hasuubini iyo unoo inka mahad celiyaana deegaanka dadkarooga iyo madaxda dowladda iyo gobolka iyo meel la raayay maamulka ka dhisan degmada iyo gobolkaba sidii macnaha iyo wasaaraddaba wasaaradda biyaha sidii macnaha iyo hanin dhawaayeen oo macnaha ninka kala qayb galeen sidii macnaha una arrintan anka guulaysada fadni geekana alxamdulilah way muuqataa in macnaha arrintan ka guulaysaday runtii ana gaar ahaan idaarta id anoo ka socda idaa inka ata arrin oo farxad leh in macnaha una biyo helnay ilaahayna seeyey ilaahayna linka mahadyow geekana macnaha una biyo haysana way dardaar oo eeba in macnaha ceelka laka dadaalo oo macnaha dadka deegaanka iskule ceelka ceel macnaha oo oo private eh qof gaar ah leeyahay macee ceel oo deegaanka leeyahay waaye agaasimaha waaxda wasaaradda tamarta iyo biyaha koonfur galbeed liibaan warsameh iyo mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa soo dhoweeyey ceelkan runtii ka wasaarad ahaan wasaaradda biyaha farxad bay noo tahay in deegaanka gooyaale maanta ceelka kan dad muxsiniin oo walaala ah sadaqa ay baxsadeen ceelka kan lagu qodo oo bulshada intaalle ay ka faa'iidaysanayso ka wasaarad ahaan culays fara badan oo na haystay bay naga dejinaysa waxaan ka codsanaynaa islaahayadda dhaaragtay deegaanada sidaan oo kale deegaanka gooyaale oo kale ah oo magaalada baydhabo ama ku xeereersan oo bannaankeeda ah in sadaqada noocan oo kale ah ceelasha noocan oo kale lagu gaarsiiyo ka wasaarad ahaan qayb baan ka noqon doonaa insha allah waana ka qayb qaadan doonaa sidoo kale kawasaaradahan waxaan ballan qaadaynaa ceelka kan in bulshadu ilaalinteeda aan anagu wixii tasiilaad ay u baahdaan ama maintenancegiisa iyo dayactirkiisa insha allah aan ka qayb qaadano sidoo kalena aan ka shaqayna in deegaanada ku dhowdhow magaalada baydhabo ama idbska halka kan laga gaarsiin karo in la gaarsiiyo guryaha bulshada looga faa'iideeyo aad iyo aad baan mar labaad uga mahad celinaynaa dadka walaalaha muxsiniinta ah sadaqada baxsaday ka wasaarad ahaana insha allah farxad iyo guul bay noqotaa in dadkan iyo xoolaha intaan tiralel maanta aan arkayn indhahayna ugu sheegna baahidaas jirta uu ceelkani daboolo insha allah dowladdan yoonay inti biyoogun ceelkun untanihin kuqoddi mahad ilaahayla ilaahay jazaye tan koowaad ilaahay jasa allahasi tan kale maywa tuuladun gooyalilare sagaal tuulwa sagaalku tuulu geega dhibaatadii qabeen lankii hankasi walaalkay abdirasaaq un abdirahiin intun tuuladun baahadun yaale dowladda hakala hariiri meel kasta ilaahaya mahalle maamul kasta hangmari deegankun sheeni ilaahay inti intumani kasti ilaahay allaha guulsho jardidin jardi allaha kuweel si kastaba ceelkan ayaa waxa uu wax badan ka tari doonaa baahiyaha dhinaca biyaha ee ka jiray deegaanka gooyaale
maamulka degmada boosaaso ayaa bilaabay ololo lagu furayo jidadka xiran xaawa aadan xuseen ayaa warbixinta warkaa inoo faahfaahinayso
dowladda hoose ee degmada boosaaso oo kaashanaysa bulshada magaalada ayaa xaafadda biyo kulul ka sameysay ololo lagu furayo wadooyin ay yaaleen dhagaxaan ololahan ayaa qayb ka ah dadaalada lagu soo celinayo bilicda magaalada boosaaso xoghayaha dowlada hoose ee degmada boosaaso ismaaciil cali buureed ayaa ka waramaya ololahan ay bilaabeen waxaan halka ka dahfuraynaa ololaha dhagax gurista xaafadda biyo kulle waxaa ah xaafaddii saddexaad oo laga furayo barnaamijka dhagax gurista waxa weeye tiimka halka jooga odayaasha xaafadda aad baa u mahadsantihiin shaqadaas waa shaqo aad waxwey loogu baahan yahay in laga guro magaalada lagana nadiifiyo dhagaxa dhibaatada iyo ku noqda iyo shiddada saa aragtaan luuq kasta iyo laami kasta waxaa iska yaalla dhagax waxaasuna waxaynagu keennay oo xaafadaynu keennay oo qof kasta waxawey markuu isticmaalo dhagaxa inta haraaga abuu wuxuu iska dhiganaya albaabkiisa ama gidaarkiisa taas waxyaaba khaladkaa weeye marakan ololahaas waa lagu wada gurayaa magaaladana waa lagaga nadiifinayaa wixii hadda ka dambeeya qofkii si ula kaca u dhigta xaafaddiisa hortiisa iyo waddooyinka jidadka ku xiran waxa weeye waxaa ka dhalan doona insha allah ciqaab baa ka dhalan doonta waana lagu qofkaan waa lagu ganaaxi doonaa isagaana guraa doona marakan waa olola weeye xaafadaha waxaan ugu baaqayaa laamaha xaafadaha inay si fiican ula shaqeeyaan oo waxaweye tiimkan halkan waxaweye hawsha tabaruca wada inay waxay kala qayb qaataan oo dhagaxaas la guraan qaar ka mida bulshada iyo gaadiidleyda magaalada boosaaso ayaa soo dhoweeyey ololahan lagu banaynayo wadooyinka iyagoo sheegay inay kaalintooda ka qaadan doonaan haddana diyaar baanu u nahay xaafad qurux badan wadooyin dhalaalaya wadooyin qurux badan baan rabnaa insha allah bilmillaahi kariim shaqadaasna diyaar baanu u nahay waana shaqaynaynaa horena diyaar baanu ugu ahayn waddaanka kale istaagi jirama hadda waxaan ku marnaa laba gaari saddex gaari waa idinka mahad celinaya dhammaantiin inaad shaqadiina halkaa kasii wadaan oo xaafadaha hagaajisaan oo magaalada laamiya keentaan oo waa wixii layni doortay oo ayna ka sugayni oo qoraxda loo taagnaa iyo shacabkuna qoraxda u taagnaa
badnaynta wadooyinka bilicda magaalada maantana waa qaybta saddexaad oo xaafadda biyo kulule ka bilaabanaysa dhammaan waxaan ugu mahad celinaya dhammaan gudiyada xaafadaha sida fiican uga qayb qaateen oo diyaargarowga ugu galeen ololahan oo socon doona muddo toddoba maalin ayaa looga gol leeyahay bannaynta wadooyin muhiim ah oo ay dhagaxaan jareen si magaalada nadaafadeeda loo ilaaliyo
weli waxaad dhegeysanaysaan dhegeystayaal warka subaxnimo ee raadiyo beerlo intaan u gudagelin qodobka dibadda kusoo dhowaada xubinta sarifka iyo suuqyada
kulan wacanoo wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada ee warka subaxnimo waxaynu kusoo qaadan doonaa kabaha lagu ciyaaro kubadda cagta kabaha loo yaqaana adidas joogooda ayaa la iibiyaa sideed dolar kabaha loo yaqaana buma ayaa la iibiyaa sagaal dolar kabaha salaxa loogu talagalay ayaa la iibiyaa kow iyo toban dolar kabaha loogu talagalay dadka waaweyn ayaa la iibiyaa kow iyo toban dolar iyo bar xubintiino eeginta
aad ay u mahadsiya bilaal daarwaani oo nala socodsiinaya xubinta sarifka iyo suuqyada warka subaxnimo ee raadiyo beerlo markaana kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha
sacab sacab badan hanoo tumo
kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subaxnimo ee radio baalula aan ku bilaabe waxaa markaasi xalay dhacay kulamo xiise badan iyadoo markaa ay wada ciyaareen kooxaha manchester united iyo sidoo kale brighton havalbion saddex iyo hal ayaa looga adkaaday manchester mansitini lixii waxbay uga adkaadeen town sidoo kale waxaa laligaha laga ciyaaray kulamo xiise badan real madrid ayaa afar iyo hal uga badisay las balmas seere eedana waxaa markaasi wada ciyaaray kooxaha inter iyo imboli saddex iyo hal inter ayaa ku badisay xubintiina waageynta
aadiyu mahadsiya cabdiqaadir cumar ibraahim oo nala socodsiinaya xubinta ciyaaraha warka subaxnimo ee raadiyo beerla qodobka dibadana dhegeystayaal wuxuu noqonayaa gawaaridii ugu horeysay ee xamuula ayaa galay iyagoo galay qasasaake tan iyo intii ay dhaqanka shaxaba joojinta aayadda cuntada adduunka ee qaramada midoobe ayaa sheegtay in gawaarida ay qasa ka galeen laba marin sakiino oo dhanka waqooyiha iyo kariimi oo koonfurta ah gawaarida kale oo gargaarsita ayaa iyagana galay iyagoo marinka rakesi toddobaadyadii lasoo dhaafay keliya afartan gawaari oo sito gargaar ayaa galay halka ka hor dagaalkii ilaa shan boqol oo gawaari oo gargaar sita ay maalintii tegi jireen heshiiska xabajoojinta ayaa dhigaya in ilaa lix boqol oo gawaari oo gargaar sita ay maalin walba tagaan qasa warkii subaxnimo oo aad kala socotay raadiyo beerlo waayo intaa dhegeystayaal